saacadihii lasoo dhaafay waxaa gobolka galgaduud gaar ahaan inta u dhexaysa deegaanada dhacdheer iyo furuntii fure ee gobolkaas ka dhacay dil loo geystay ruux shacab ah oo lagu magacaabi jiray maxamed yaasiin xaashi dilka ninkan oo dhacay xilli habeen ah ayaa waxaa loo badinayaa inuu salka ku hayo aana qabiil dableyda falkan ku kacday ayaana goobta iskaga baxsatay dilkan ayaa kusoo aadaya xilli muddooyinka u dambeeyey aada u soo bateen dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil kuwaas oo ka dhacayay gobolka galgaduud ama guud ahaan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya qabyaalada ayaa waxaa naga reebtay diinta islaamka sidaba laga wariyey rasuulkayna moxamed sala allahu calayhi wasalam ka taga qabyaalada waa mid qarmuun oo liidata ayuu yidhi nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka sidaas darteed waxaa habboon in dadka muslimiinta ay ka waansamaan oo ay ka tagaan qabyaaladda oo ay qabsadaan xarigga allah oo ah kitaabka alleh kaas oo adduunyo iyo aakhiraba faa'iido lagu helayo